munaasabadan ayaa ahayd mid ay ku qalinjibinayeen arday dhammaystay fasalka sideedaad iskuulka ilays ee deegaanka qaarsoor ee puntland munaasabada ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka maamulka gobolka karkaar waalid iyo martisharaf kale maamulaha dugsiga ilays ee deegaanka qaarsoor burhaan aadan saciid ayaa ka waramayay heerarka ay soo mareen ardayda qaar ka mida xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardayda waxaa sharaf weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladan qaayaha iyo qiimaha leh oo aanu ku maamuuseenno ardada ka qalin bedelanaysa fasalka sideedaad mudanayaal iyo murwooyin ardadan maanta halkan ka qalin bedelanaysa waa dafcaddii shanaad oo iskuulka ka baxda waxaan u mahad celinayaa waalidka nagala soo shaqaynayey muddadii ardada wax soo bareenin la shaqaynayey sida wanaagsan noola shaqaynayey ayaan aad iyo aad iyagana ugu mahad celinayaa waxaa meesha loo yimi oo dartin baa loo yimi waxaa la rabaa inaad dugsigaan magacii sida horeba loo sheegay magaciisa inaad kor u qaadaan baa la rabaa oo waalidkii ka farxisaan hooyooyinkaa dadaalaya oo weliba dhibaatada ku dadaalaya oo aan ognahay duruufaha iyo danta haysa iyo dhaqaala darrada inaad ka farxisaan inaynaan xilligaan markaa sideedaad tihiin ama secondary for laga baxayo ardadu kubad kuma mashquusho aan qayb kala noqdo xafladooda gunaanadka ah ee mataqaanaa ay ku qalin bedelanayaan aad baan ugu faraxsanahay runtii insha allah ardaydana waxaan rajaynayaa gool weyn sidii caadada u ahayd oo sanadadiina soo dhaafay iyo sanadkuu dameeyaba ee mataqaanaa iskoolka ilays
inaad sidii dufcadihii hore guulaha la taaban karo ka soo hoyey inaad mid lamida ka soo hoydaanin iyo mid ka sii fogba waxaad kaga duwan tihiin ardadii hore ama labadii sanoo hore inaad haysataaniin manhaj dhammaystiran oo arday kasta haysto buugiisii oo dhammaystiran macallinkiina u joogo oo siddeed sana soo gardaadinayey maamulkiina u joogo agabkii iyo goobtuu diyaariyey waan nasiib badannahay oo waxbarasho iyo nabad baanu haysannaa waana nasiib darannahay oo waxaannu joognaa wixii dawladdu ka xigsan jidhay waalidiinta wax walbay annaga inagu dhacaanay idinku nasiib darrana aada haridinina oo tacabka iyaga ha khasaarinina runtii waxaan ku kalsoonahay aqoontiinna waan ku kalsoonahay haddaan nahay maamul iyo macallimiin iyo waalidiinba waxaan ku kalsoonahay dadaalkiinna waxaan ku kalsoonahay kartidiinna iyo firfircoonidiinna waxaan aada ugu faraxsannahay si kastaba dafcaddan ayaa noqonaysa tii shanaad ee ka qalin jibisa dugsiga ilays ee deegaanka qaarsoor ee puntland